إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan soo gaarnay baabkii lixaad baabu lwasiyati bikitaab illah dardaaran la isugu dardaarmo qabsashada kitaabka alle iyo ku camalfalkiisa iyo wa qowli illaahi tacaala iyo alla qowlkiisa uu yiri ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakkaruun alla wuxuu aayaddii tan ka horreysa ku sheegay in kitaab lagu soo dejiyey rasuulkeena sal ll ly slam la yiri ha ku shakin si aada ugu digto dadkii gaalada ahaa oo waanana uu ugu noqdo dadkii mu'miniinta ahaa khalqigii o dhan baa allouu la hadlayaa ittabicuu raacayuu alla u yidhi maa unsila ilaykum min rabbikum waxa alla xaggiin lainkaga soo dejiyey raaca oo kitaab iyo xikmo ah sunnadii rasuulka sal ly slam walaa tattabicuu min duunihi awliyaa hana raacinina wixii laidin soo dejiyey waxaan ahayn ha raacinina alla keyrkiis ha raacinina yaa alla u leeyahay qaliilan maa tadakkaruun waxaa yar inta aada waantoobaysaan oo aada xaqa usoo noqonaysaan aayad kale alla wuxuu ku sheegay innaa waxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi adiga waxbaan kuu waxyoonay ya alla u yiri nabi maxamed sal alla alay slam sida aan nuux wax ugu waxyoonnay iyo nebiyadii nuux ka dambeeyey ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaati iyo ciise iyo ayuub iyo yuunus iyo haruun iyo suleymaan intaa inuu alla maarata waxu waxyooda buu sheegay nabillahi daawuudna kitaab zabuura la siiyey iyo rasuul alla uu rasuulka sal ly slam hore uga waramay iyo rasuul aan looga sheekaynba nebi muusena alla ula hadlay waa rasuul ba alla uu yiri marka rusulan mubashiriina wamudiriina waa rasuul bishaareeya oo digana maxaa alla marka usoo diray oo xaqaasi waxyigaas ugu soo dhiibay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul si aanay dadka ugu sugnaanin xujo ay alla maaragtay xujo ku yeeshaan bacda rusuli rususha soo diridooda kadib taa marka macnaheedu waa maxay inay baatil tahay dadka leh dadku waxay u baahan yihiin waxaan rususha ahayn ay kulligood wada baahan yihin oo aysan ka maarmin oo aysan iimaankooda uga maarmin oo maaragtay diinkooda uu faasid yahay haddaanay raacin oo ay ku magacaabeen aimo oo nimanka shiicadaadu sida ay leeyihiin aayaddaani way kasoo horjeedaa lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul macnaha waa maxay haddii rusul aan lasoo diri lahayn dadku wax uun xujaa inay heli lahayaan baa laga fahmaya meeshaas laakiin markii rususha lasoo diray xujo ma haystaan marka qofkii yidhaahda dadku waxay u baahan waxaan aimo la yidhaahdo oo weliba de kuwan raafidada ah oo imaamiyada la yidhahdo itnay cashariyada ah midka ay sheeganayo uu yahay mid maaragtay macduuma wax jira aan hayn waa qarsoon yahay bay leeyihin kun sano ka hor yuu maarata dhuuntay marka wax waxba ka jirin ay maaragta dadka u sheegaan iyagay khawaarijtu labaduba waa dhunsan yihiin farqi yar baana marka u dhexeeya culammadu waxay sheegeen in markii cuhmaan la dila kadib iskhilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta ka dhex dhacay waatii caliy bin abi taalib iyo macaawiya ay ku heshiiyeen taxkiim wax la yidhaahdo in la bixiyo oo garta loo dhiibto dad loo qaateena muslimiinta ka mid a laba qof baana la magacaabay oo camr bn caas oo dhinaca caliy bin abi taalib ka socday iyo abuu muusa alashcari oo dhinaca macaawiya ka socday markii arrinkaa lagu heshiiyey oy arkeen khawaarijtii in la heshiiyey iyay inkiireen taxkiimkii waxay yidhaahdeen laa xukma ilaa lilah xukumka alle marka iyagu si fican uma fahamsana haddii dad la yidhaahdo wax kala xukuma waxay u arkaan in xukumka alle laga tegay taasina saas maaha oo dadkan xukunka loo dhiibtay waxay wax ku xukumayaan uun oo laga doonayaa waa kitaabka alle inay wax ku xukumaan ee wax khilaafsan kitaabkii alle wax ku xukuma lama laha marka taxkiimkii bay inkireen markaasay muslimiintii isla jirtay faaruqeen oo ka tageen markaasaa cali ibn abi taalib isagaa madax ahaayee ibnu cabaas u diray nimankii khawaarijta ahaa waa uu la dooday nuskood waa soo noqdeen intii kalena wixii kusii madax taagnaadeen ra'yigoodii oo muslimkii soo weerareen oo xoolihii maarata muslimiinta ay qaateen dhiiggii muslimiinta ay bannaysteen cabdullahi bin khabaab yay dileen markii la weydiiyo yaa dila la yiran waxay yidhahdeen dhammaanteen waa dilnay waa niman haddii inay dagaalamaan rabo markaasaa cali ibn abi taalib uu la dagaalamay madabkoodu marka muxuu ku taagan yaho asal u ah qur-aanka way weyneynayaan oo qur-aanku waxay leeyihiin waa asalkii waxaana la raacay leeyihiin laakiin sunnadii jamaacadii khilaafeen sunnadii rasuulka sal sl ee qur-aanka caddaynaysay iyo jamaacadii muslimiinta iyo ijmaacoodii iyo maaragtay fahamkoodii saxda ahaa markay wada jiraan iyo ijmaacoodii wixii bay khilaafeen iyagu marka ma arkaan in la raaco sunnada ay u malaynayaan inay qur-aanka khilaafsan tahay sida rajmiga oo kale waa diidan yihiin xadkii qofka xadku uga waajibayey marka uu waxxado waa rubcu diinaar waxay yidhahdeen maya rubcu diinaar wax la yidhaha ma jirto axaadiis baa la sheegtay muqta axaadiis marka waxay u haysaa inay qur-aanka khilaafsan tahay way lumeen marka maadaama sunnadii iyo jamaacadii ay khilaafeen way lumeen sababto ah rasuulka sal ly slam dadka isagaa uga cilmi badan waxa isaga lagu soo dejiyey allana wuxuu kusoo dejiyey rasuulka sal slam kitaab iyo sunno oo xikmo lagu magacaabo anzal allahu caleyka alkitaab alxikmata alla wuu yiri nimanka khawaarijta ahi waxay leeyihiin rasuulka sal ly slam waxbaa dulmin karaa bay leeyihin oo dulmi waa ka dhaca marka uma aanay hogaansamin xukunka rasuulka sal slam mana aanay fulin iyo xukunka aimadii ka dambeysay madaxdii ka dambeysay ee waxay yidhahdeen cuthmaan iyo cali iyo wax alla wixii iyaga maaragtay inay dad fiican yihiin u haystaa waxay wax ku xukumeen waxaan alla soo dejin waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum alkaafiruun qofkii wax ku xukuma waxaan alla soo dejinna waa gaalay yidhahdeen markaasay muslimiintii arrinkaa ku gaalnimo xukmiyeen iyo arrimo kale iyo dunuub kale ku gaalnimo xukmiyeen muslimiintii marka gaalnimo kuxukmintaas ay muslimka gaalnimada ku xukmiyaan ayaga iyo ahlubidaca kale noocaase kale muslimka gaalaysiiya laba muqadimo oo hordhac oo baatil ay ku dhisan yihiin marka hore waxay leeyihiin waxaan aan wax ku gaalaysiinayno waa wax qur-aankii khilaafsan qofkan wuxuu sameeyey qur-aankii bay khilaafsan yihin tan dambana waxay leeyihin qofka qur-aanka khilaafa waa uu gaaloobaa haddii waxaa dhici karta qofki inuu qof qaldamay uu yahay waxaa dhici karta qof dambaabay inuu yaho waxan uu maaragtay khilaafay inay waajib yihiin waa ogyahay xaaraantan uu ka dhacanayo inay xaaraan tahay waa uu ogyahay waana ictiqaadsan yahay in alla uu ka xarimay laakiin macsi bay ka tahay waxaas waxay leeyihin danteen maaha gaalnimo ay ku xukmiyeen iyagii marka maxaa dhinaca kale ka xiga oo kasoo horjeeda waa niman shiica la yidhaahdo oo aimadii hadda aan sheegaynay oo lagama maarmo ay lahaayeen iyo iyaguna quligu ku sameeyeen waxayna yidhaahdeen waa macsuumiin dambibo kama dhaco mana qaldamaa kaaga darane tilmaamihii allay siiyeen waxay yidhaahdeen aimadaas wax walba ogyihin waana in loo noqdo waxaa waajibay leeyihin in aimadaas loo noqdo dhammaan wax rusushu ay la timido ayagu ay maaragtay noo kala caddeeyaan wax aan qaadanayna waxaan aan qaadanayn marka qur-aanna ma aadaan sunnadii rasuulkana sal slam dhinaceeda ma fiiriyaan laakiin waxaa cumdo u ah ayaga qof ay u malaynayaan inuu yahay macsuum waa aimadaas ay sheegteen ayagu kadib waxaa arrinkoodu ku dhammaadaba inay yidhahdaan waxaan ku dayanaynaa kaas macduumka oo wax jiraba aan ahayn dhinacaas marka khawaarijta waa ka xun yihiin sababto khawaarijtu qur-aankii bay u noqonaan iyagu qur-aankuna hadda waa xaq haba qaldamaan iyagu khawaarijta oo fahamkiisa ha ku qaldamaan wax ha ka xumaadaan laakiin nimankan shiicada ahi waxay u noqonayaan ma jirto waa mid aan jirinba oon xaqiiqo lahayn oo maaragtay laleeyahay ilaa iyo kun sano ka badan uu maarata god ku jira marka dadkaas dhintay wax laga soo werinayo ayay ku dhegan yihiin marka wax lasoo guuriyey oo aan xaqiiqo lahayn oo aan run ahayn qofka laga soo guuriyana uusa sidiisaba macsuum ahayn yay maarata diin ka dhigteen sidaa darteed nimanka mubtadacada ah iyagaa ugu been badan shiicadaasa ugu been badan khawaarijtu runaa lagu yaqaanaa inkastay dhec karta dawaayahan dambe qolooyin soo baxeen beenta iyo maaragtay dhinaca shiicada ka shabahay khawaarijta marka diinkooda weyn muxuu yahay waa inay jamacada muslimiinta ay khilaafaan oo dhiiggooda banaystaan iyo xoolahooda shiicaduna dhiigga muslimiinta iyo xoolahooda way banaysanayaane laakiinse cajzi baa haya mararka qaarkood zaydiyaduna waa saasoo kale samaysaa imaamiyadu marka qaarkoodna maaragtay way dagaalamaan marka qaarkoodna waxay yidhahdaan annagu ma dagaalamayno waxna dili mayno haddii aan imaam macsuum ah oo aan calankiisa ku hoos dagaalamayno aanu jirin shiicadii iyo raafidadii waxaa lagu arkay inay cadowgii maaragtay muslimiinta mulxidiinta iyo baatiniyadii iyo ay mar walba ay dabagalaan oy la socdaan oo muslim kusoo hogaamiyaan sidaa darteed nimankii qaraamidada ahaa ee baxrayn joogi jiray ee xajarul aswadka qaatay ee muslimka laayay waa niman maaragtay wax ka gaalsan oo aanay yar yihiinba waa ka xun yihiin yahuud iyo nasaarada waa ka liitaan sababta banaadan ay caabudaan marka iyo nimanka maaragtay ismaaciiliyada la yidhaha iyo nimanka faatimiyiinta la dhihi jiray iyo oo marocco iyo meelahaas algeria iyo libia iyo meelahaas tunis iyo yani galbeedkaas yay mar xukumi jireen iyo masar bay soo gaareen shicannimo iyo wax noocaas oo kale ah ay ku hoos dhuumanayeen nimankaas marka qaraamatada iyo faatimiyada oo faatimiyiinta iyo wax noocaas oo kale ah maxay mar walba dadka u dardaarmaan waxay leeyihiin war muslimiinta waxaa laga soo geli karaa dhinaca shiicanimada albaabkii waxay u fureen cadow kasta oo muslimka u leeyahay ama mushrikiin ha noqdaan ama ahlukitaab ha noqdaan ama munaafiqiin ha noqdaan marka nimankaas shiicada ahi qur-aanka iyo xadiidka dadka ugu fog bay ku jiraan waa ka fog yihiin aan kusoo noqono marka darsigeenni xadiidka afar iyo toddobaatanaad can zayd ibni arqam waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raali noqde ana rasuula llahi sal sl rsulka alle khataba inuu khudbeeyey maalin faxamid allah atnaa calayh alle ayuu mahadiyey waana uu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib alaa ayuha annaasu dadow fainamaa ana basharun anuu bani aadan baan ahay yuushiku an yaatiya rasuulu rabbi in malkulmowd ii yimaado yaa dhow oo fa ujiiba marka aan ajiibo oo alla i oofsado yaa dhow wa ana taarikun waxaan idinkaga tegayaa fiikum dhexdiinna haqalayni laba colculus oo shanigood uu weyn yahay sida culammadu ku fasireen ama laba arrinoo ilaalintooda ay dadka ku culus tahay qur-aanka in lagu camalfalaa dadka waa ku culus tahay dad badan baa qur-aanka iyagoo rumaysan ad arkaysa ayagoon ku camalfalayn ahlu beytkana waxaa culus sida shuraaxda qaarkood ay sheegaan saxiix muslimkoo sharxaaya in dadku ay muctadiliin ay noqdaan dhinacooda marka la fiiriyo ahlu beytka oo ay ka fogaadaan ku talaxtag lagu talaxtago iyo quluwi lagu sameeyo ama gaboodfal dhinacooda lagu sameeyo oo maaragtay la dulmiyo labadaas culays marka waa maxay uu yihi rasuulku sal l slm waa idinkaga tegaaya dhexdiina awaluhumaa kan koowaad waa kitaabullahi waa kitaabka alleh fiihi alhudaa wannuuru hanuun baadi laga hanuunayaa qur-aanka ku jira nuurna waa uu ku jiraa oo laabtii kuu nuurinaya oo aad wax ku arkayso oo wax kuu kala caddaynaya fakhuduu bikitaab illaah kitaabka alla qabsada ayuu yihi rasuulku sal ll ly slam wastamsikuu bihi kuna dhega oo ku camal fala waxa ku jira ku camal fala faxaha calaa kitaabillahi waraqaba fiihi dadkii buu ku tirtirsiiyey qur-aankii inay ku dhegaan oo ay qabsadaan waana uu jeclaysiiyey uma qaala kadibna wuxuu yihi wa ahlu beytii ahlu beytkeyga ahlu beytku waa kuwa sakadii laga xarimay oo aqaaribta rasuulka sal slam iyo qaraabadiisa ka mid ah shuraaxda qaarkoodna waxay leeyiin de culimadii baa laga wadaa oo dadka qaarkood waxaa dhici karta ahlu beytkaas inay ku qaraabtaan iyagoo maaragtay diinkii rasuulka sal l slam aan haynin oo ahlu bidac ayay rabaan haddana in sidaa lagu weyneeyo gacmahooda la dhudhunkado la barakaysto marka ahlu beytka waa la ixtiraamaa xaqoodana maaragtay waa lala yimaadaa haashim iyo mutalib kuway dhaleen iyo ahlu beyt la yidhaahdaa inkastoo ahlu beytku ahlu beyt hadii layra ay waasec tahay oo haweenka rasuulka wa sal ay soo gelayaan laakiin si gaara waxaa laga wadaa kuwa sakadu ay ka xaaraan tahay lafdig waxaa ku jira buu leeyahay saxiix muslimka kitaab allah waxaan idinkaga tegayaa kitaabka alle taqaliinkaasa laga bedelaya huwa xablullahi waa xarigga alle man itabacahu qofkii qur-aankaa raaca kaana cala alhuda waa qof hanuunsan qofkaasi waman tarakahu qofkii qur-aankaa ka tagana kaana cala dalaalati baadi buu ku taagan yahay oo jidkii liibaanta waa u gefay marka rasuulka sal slam uu yidhi laba culus yaan idinkaga tegay oo kitaabka alle dadku uu ku tirtirsiiyey kadib wuxuu yidhi marka ahlu beytkaygii yaan idinkaga tegay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaad moodaa in rasuulka sal alla ly slama loo waxyooday in ahlu beytka la dhibi doono oo la dulmin doono markaasuu dadkii ku baraarujinayaa in aan la dulminin oo alfaadii xadiidkaa waxaa ku jirta udakirukum allaha fii ahli beyti alle ayaan idin xusuusinayaa oon idinku cabsiinaya waa macnaha ahlu beytkayga shanigood yani alle uga cabsada waa hana xumaynina ha samaynina wax dhibaaya shuraaxda qaarkood marka waxay yidhahdeen sal muslimka sharxaay waxaad moodaa rasuulka sal ly slama in loo sheegay wax ahlu beytka ku dhici doono markaasuu dadki u dardaarmay inay maaragtay ku dadaalaan dhaqaaleeyaan si aanay maaragtay si xun ugu dhaqmin marka fidnadu ay dhacdo marka muslimiinta rasuulka sal slam wuxuu ugu dardaarmay ahlu beytkii inay ku dadaalaan ahlu beytkii waa aimo ma aanu dhihin oo muslimiintu ha u noqdaan rasuulka sal slam ma aanu dhihin marka meesha khawaarijtii shiicadu iska khilaafeen wadaata aan ishaarayna khawaarijtii waxay yidhahdeen anuu kitaabka allaan qabsanayna shiicadina maxay yidhahdeen ahlu beyt baan qabsanaynaa bay yidhahdeen laakiin mid kastoo labadooda ka mid ah khawaarijuna kitaabkii ma haysato ile ma fahamsanee ile saxaabadii khilaafeen rasuulka sal l slam saxaabadii rasuulka ayay khilaafeen marka ma qur-aan bay hayaan marka ma fahamsana qur-aanka xadiidka rasuulkan sal ma ma hayaan ila xadiidka waxaa werinaya saxaabadii qaar badan oo kamid ay gaalnimo ku xukmiyaan kitaab layska sheegtay uun iska noqotay nimanka shiicadan ahlubeyt bay sheeganayaan iyaguna ahlubeyt ma raacsana khawaarijta qur-aanka si xun bay u fasirayaan qur-aanka macnihiisa ma yaqaanaan cilmigii maaragtay gobadoodii kuma adkaanin sunnadii ma raacsana jamacadii muslimiinta maaragtay wax weydiin maayaan ee qur-aanka fahamsanaa shiicaduna sidoo kale ahlubeytku kama aanay duwanayn saxaabadii kale xagga caqiidada iyo camalkaba way khilaafsan yihiin marka oo bidac unbay wadaan nimankan shiicada raabidada ah waxay uun khilaafeen sunnadii rasuulka sal ay khilaafsan yihin markaas kulliin ahlubeyt baan ku dhegana ahlubeytka miyaa sunnada rasuulka sal slam khilaafsanaa jira oo bidca la imaan jiray iyo shirki iyo in bani aadam la caabudo iyo in saxaabadii waa gaalo la yidhaahdo oo abubakar iyo cumar laga bilaabo miyaa ahlubeytka ay qabi jireen waa beentood marka marka waxaa nala faray inaan ku dhegno oo la yidhi qofkii qabsadaa dhumi maayo waa kitaabka alleh laakiin ahlubeytka waxaana la yidhi ku dadaala oo maaragtay dhaqaaleeya oo ha dulminina oo hala ixtiraamo xadiidka saxiix muslim isagana oo jaabir u weriyo xajatilwadaaca ka sheekeynaya siduu rasuulka sal slm u xajiyey tan iyo madiine markuu kasoo baxay ilaa uu kusoo noqday waxaa ku jiray maalinkii uu rasuulka sal ly slm ummadda u khudbeeyey carafo ou la dardaarmaayey wuxuu yidhi waxaan idinkaga tegey maa lan tadiluu bacdahu in ictisamtum bihi waxaan idinkaga tegey wax aadan lumaynina isaga gadaashiisa haddaad ku dhegtaan kitaab allah waa kitaabka alleh wa antum tus'aluuna cannii waan laydinkiin weydiinayaa aniga xaggayga yaa laydin weydiin doonaa famaa antum qaaluuna maxaad dhihi doontaan maxaad leedihiin qaaluu waxay yidhahdeen nashhadu waxaan mara ka nahay annaka qad ballagta inaad dadkii risaaladii lagula soo diray aad gaarsiisay waad dayta ammaanadiina aad gudatay wanasaxta ummaddiina aad u naseexaysay oo wix dhib ugu jirana aad maaragtay u caddaysay wixii nacfi ugu jirana aad u caddaysay fa qaala biisbaacihi sabaaba rasuulka sala alla alay slam fartiisii soomaalidu murdisada u taqaano oo fardhexaadka iyo suulka u dhexaysa yuu maaragtay ku ishaaray cirka kor buu u qaaday wayankubuhaa ila nnaas dadki buu usoo celinaya marka allaahuma ashhad alloo markhaati ka noqo yuu yidhi rasuulku sal ly slam waaba uu imaan doonaa xadiidkaas waa xadiidka kan ku xiga talaata maraat saddex jeer tirada kale ahlubeytka miyaa waxay isku waafaqeen wax ka mida waxyaabaha hadda raafidadu ay la gooni noqoto muslimka uga duumeen oo ay maaragtay saxaabadii iyo ahlu sunnadii ku khilaafeen miyaa la dhihi kara ahlubeytka isku waafaqay wax ka mida waxa ay iyagu la gaar noqdeen oo bidcooyinka ay la gaar noqdeen ahlubeytku beri bay ka yihiin in waxaas bidcooyinka ay la gaar noqdeen nimanka raafidada ahi ay maarata wax ka mida ay ay macnaha ay qabaan shaarix wuxuu leeyahay baabkan sheikha kitaabka qoray rasuulul imaan buu ku soo daray maxaa yeelay in kutubtii alla la rumeeyo waa rukni iyo tiir ka mida tiirarkii iimaanka tiirarka iimaanku waa lix in kutubta la rumeeyana waa mid ka mida tiirarka lixda ah waxaana ugu darajo weyn rumaynta la rumaynayo kutubta alleh in la rumeeyo kutubta alle kii ugu weynaa uguna fadliga badnaa ee hadda xujada ku ahaa dadka mukalafiinta ah marka la soo saaray rasuulkeena maxameda sal alla alay slam kadib waana qur-aankii alla uu dadka faray inay raacaan oo uu u goodiyey dadka khilaafa oo qur-aanka qaadan waaye sida alla uu yidhi ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun waa aayaddii uu cinwaanka baabka ku daray sheikhu alla wuxuu weyneeyey buu leeyahy marka wadaadka kitaabka sharaxay in kitaabkii la qabsado dhinaca rumaynta la rumaynaayo iyo waxa kitaabka ku dhex jira rumaynta la rumaynaayo iyo in lagu camal falo kiisa muxkamka ah lana rumeeyo kiisa mutashaabiha ah rumaynta qur-aanka la rumaynaayana darajooyin baa ku hoos jira dhammaantood ay waajib yihiin darajooyinkaas oo ay soo gelayaan in rukniga la rumeeyo darajada koowaad waa maxay oo la rumaynaayo waa in qur-aankan uu yahay hadalkii alle ee lagu soo dejiyey nebi maxamed sala allahu alay wasalam darajada labaadna waa maxay in qur-aanka dhammaantiis uu wada xaq yahay oo wax habay yaraatee qaladu aysan ku jirin darajada saddexaadna waa maxay in qur-aanku uu yahay kii ugu dambeeyey kutubtii alle oo kitaab ka dambeeya qur-aanka aanu jirin hanuun alle xaggiisa ka imaanaya qur-aankan kadibna aanu jirin oo addoommadan loo soo waxyoonayo sida nebi maxamedba sal alla ly slam uu yahay midka lagu ebiyey oo lagu khatimay nebiyadii alle iyo rusushiisa yaa sidoo kalena qur-aanku uu yahay kutubta alle midka ugu dambeeyey iyo xujadii alle uu ku oogay ummaddan waana jidkii toosnaa waa xariggii alle adkaa qofkii qabsadaahi waa qof hanuunay qofkii ka taga qur-aankana waa qof lumay marka qur-aanka oo la rumeeyaahi laba darajaa ku guda jirta waa darajo waajib ah ayada aan rukni ah qofkii aan darajahaas la imaanna maba ka ansaxayo iimaankii waa saddexdii darajo haddaata la soo sheegaayo saddexdii martabo ee haddaata la soo sheegaayo waa inuu qur-aanku hadalka alla yahay ee maxamed lagu soo dejiyey sal ly slam xaqna uu yahay wax baatil aysa ku jirin inuu kutubta alle ugu dambeeyey oo kitaab ka dambeeyey oo dadka lagu hanuunaya aanu imaanaynin darajada marka sunnada ahi waa maxay waa in la rumeeyo dhammaan wixii kala dhigdhig ah iyo tafaasiil qur-aanka ku jira ama sunnadii rasuulka sal slam ku jira oo iyadu fasiraysa qur-aankii alle darajadaasi marka waa darajo guud ahaan sunno ah intaanu qofku ogaanin waxaa la dhihi karaa qofku waa uu rumaynayaa yaanuba ogaanine qur-aanku fadliga uu leeyahay ee u sugnaaday waxaana waajiba in la rumeeyo qofkii ogaada si kala dhigdhigan uu ogaada darajadaasi waajib bay ku tahay ahlu cilmi badanna waxay yidhaahdeen darajadaas iyada lafteedu waa waajib ee sunno ma ah hadduu duub ahaan haddii la fiiriyo maxaa yeele qofkii waxaa ku waajiba inuu rumeeyo qur-aanku fadliga uu leeyahay ama ha ogaado ama yaanu ogaanine oo tafaasiiliisaba soo gaarina haddii uu ogaado tafaasiishii iyo wixii kala dhigdhignaana waxaa waajib ku ah si kala dhigdhigan oo faahfaahsan inuu rumeeyo wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay haddii aad aada ugu sii kuur gasho waxaad arkaysaa in labadan hadal ay isu dhow yihiin maxaa yeelay xagga funinta wax farqigaba uma dhexeeyo oo weyn labadaas qowl xadiidka shan iyo toddobaatanaad wuxuu ka hadlayaa isaguna haddii kitaabkiiyo sunnadii laga tago in la lumaayo walahu wuxuu leeyahay muslim fii xadiidi jaabirin itawiil xadiidkii jaabir allah ka raali noqday ee dheeraa ee xajka ku soo arooray ee jaabir uu ka hadlaayey markii rasuulku sal ll ly slam uu madiine ka baxay oo uu safarkiisao dhan ka sheekeeyey ilaa uu xajiyey xajkii o dhan uu ka sheekeeyey ilaa uu kasoo noqday rasuulka sal uu ka sheekeyey xadiis dheer buu ahaa oo imaam muslim uu wariyey waxaa ku jiray marka ana nabiya sal ll ly slam rasuulka alle sal ly slam qaala inuu yidhi fii khudbati yowmi carafa maalinkii carafo khudbadii uu dadka u jeediyey wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay slam waqad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in itasamtum bihi kitaab allah waxaan idinkaga tegay dhexdiinna wax aadan lumaynin asaga gadaashiis haddii aad ku dhegtaan xagga caqiidada iyo xagga camalfalkaba kitaab kalean idinkaga tegay macnuu haddii bedel iyo bayaan laga dhigo kitaabullahi haddaad tidhaahdana waa maaragtay mubtade la qadaraya meesha ku jira oo adoo yidhi huwa kitaabullah waa kitaabka alle wa antum tus'aluuna cannii waana la ikiin weydiin doonaa oo xaggayga yaa la idin weydiin doonaa la dhihi doonaa maaragtay ka warrama nebigan famaa antum qaa'iluuna maxaad dhihi doontaan qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu waxaan qiraynaa annaka qad ballaqta inaad dadkii gaarsiisay risaaladii lagula soo diray wa addayta inaad gudatay ammaanadii lagu dhiibay wanasaxta ummaddii inaad u naseexaysay oo wax ay waajib ku tahay inay ku camalfalaan aadan ka qarinin oo aad u caddaysay waxay waajib ku tahay inay ka tagaanna aadan iyadana ka gaabin ee aada u sheegtay fa qaala biisbaacihi sabaabati fartiisii murdisada ahayd oo suulka iyo fardhaxaadda u dhexaysay yuu rasuulku sala alla alay slam ishaaray yarfacuhaa ila asamaa isagoo kor u qaadaaya fartiisii cirka u qaadaaya oo alle maaragtay farta ku fiiqaaya wa yankutuhaa ila annaas dadkii uu haddana usoo leexinayaa oo uu ku ishaarayaa oo wuxuu doonayaa inuu alla marageliyo in dadkii ay saaqireen oo inuu isagu wax soo gaarsiiyey ay dadki qireen wuxuuna yidhi rasuulku sal ly slam allaahumma ashhad allow ka maragkac inay dadkani qireen oo ictiraafeen inaan soo gaarsiiyey xaqi allaahumma ashhad ilaahu ka marag noqo ilaahu ka markhaati noqo inaan xaqi soo gaarsiiye saddex jeer buu ku celaaliyey rasuulka sal ll ly slam wadaadka kitaabka sharxa wuxuu yiri xadiidka jaabire dheer ee la yaqaano ee muslim uu wariyey ee xajkii rasuulka sal ll ly slam uu uga sheekeynayay wuxuu ku sheegay xadiidkaas khudbadii rasuulka sal ll ly slam uu carafo akhriyey waxaana khudbada ku jirtay waqad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu ida tasamtum bihi kitaab ullah ama kitaab allah sunnadii marka lama sheegin maxaa yeelay sunnadu kitaabka alleh yay ku dhex jirtaa oo kitaabka allah sunnada in la raaco waajibinaya haddii kitaabkii la raaco sunnaduna waa ku dhex jirtaa kama baxsana qur-aanka ile allah yidhi atiicu llaha wa atiicu rasuula allah iyo rasuul ateeca oo wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha ka digtoonaadeen kuwa rasuulka sal l slam amarkiisa maaragta khilaafaya an tusiibahum fitnatun in fitna ay ku dhacdo o yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab daran uu ku dhaco wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul sooma aanan dirin ilaa in la ateeco moogiye yaan la soo dirnay marka wixii xikmo iyo axaadiida rasuulka sal l slam uu la yimaado waa in laga maqlaa oo lagu ateeca kitaabkii baa sheegaya marka alla wuxuu caddeeyey inuu rasuulka sal slam xikmo kusoo dejiyey waana sunnadii oo rasuulka sal slama uu kitaabka alla caddaynayo wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii baan kugu soo dejinay si aad dadka ugu caddayso wixii loo soo dejiyey sunnada lafteedu waa waxii rasuulka sal slam lagu soo dejiyey oo qur-aankii lagu caddaynaayo wabillahi towfiiq